Qaar ka mid ah dhalinyarada macallimiinta ah ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa isku xilqaamay in si bilaash ah wax ay ku baraan carruurta deegaanka Salaxsiliid ee gobolka Hiiraan. Deegaanka ayaa waxaa ku nool carruur boqolaal ah oo gaaray da'dii ay wax ku baran lahaayeen balse ma aysan helin cid wax barta. Mid ka mid ah macallimiinta dhalinyarada ah ee deegaanka ayaa ka hadlay waxbarasho la'aanta carruurta.
maanta waxaan ka soo baxnay magaalada beledweyne waxaan soo gaarnay tuulada la yiraahdo salax saliid taa ay ku sugnaayeen odayaashii guddiga tuuladaas iyo arday markaas u diyaarsaneed waxbarashada waxaan rabaa annagoo guddi dhallinyaro ah ayaa isxilqaanay haddii aan isxilqaanayna waxaan soo aadnay tuulada salax saliid tuuladaasoo ahaaday mid balkulyanba ee waxbarasha aysan ka jirin waan u istaagnay xilqaan waxaan samaynay inaan macallimiin aan u raadinno ilmahaan aad arkaysaan waxbaro waan soo helnay macallimiintii hadda diyaar waxay u yihiin ilmahan in qur'aankii loo bilaabo axaadiistii loo bilaabo intaas waa ku guulaysannay laakiin hadda cilladda ugu weyn waxay tahay ilmahan aad arkaysaan goob wax lagu baro ma lahan masaajid ma lahan ilmaha tiradaas qabo ee boqol iyo abaf arday ah bilkulyanba wax waxbarashaa ama u bilaaban ama hadda ay haystaan ma lehan
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyaguna dhankooda arrinkan ka hadlay.
dhismaha meeshii wax lagu baran lahay quracdan ayaan ka joognaa waa nagu yar tahay waxbarashada noocyadeesu dhan kastaba ha u dhaqaaqda diiniga hadda naloo naloo ku baaqay meelaan wax ku baranno ma hayno hool guri aan wax ku baranno ma haysanno intaas ayaan soo bandhigaynaa
ficilka aan isugu nimid raggii dhallinyarada ahay oo soo abaabulay oo ka danqaday waxbarashalaanta ka jirta beesha salax saliid oo danyar iyo agoon intaba ka kooban walaalaheenna dhallinyarada ahoo dal iyo dibad intaba kala jooga daafaha caalamka oo ka danqaday inay ka saacidaan dhanka waxbarashada aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa hool ay wax ku bartaan ma haystaan hool ay wax ku bartaan ma haystaan waxayna la ka awoodo masaajid cilmiga lagu barto oo lagu dukado lama haystaan
maanta kahor wax waxbarashaahu ma jirin ummaddaan aad arkaysaan oo tirada badan oo yaryarkaa oo jiilkaas oo kaca ayaa waxbarashaa ma haystaan dugsi qur'aan ma haysan hadda ka hor waxaa ku jira kuwa agoona waxaa ku jira kuwa danyara wax walba ayay leeyihiin waxa maanta naloo keenana waa wixii ugu wanaagsanaayo waa diinta islaamka in la baro ama waxbarashada xaggeeda waa uga mahad celinaynaa ummaddii noo keentay waa uga mahad celinaynaa intaas haddaan ka gudbo meesha aan maanta taagannahay waa geed quraca hoosti waad arkaysaa ma haystaan ilmahaasu dugsi quraan lagu dhigo ayagoo gaarahaya saddex dugsi ama afar dugsi gaari doono oo inta idiin muuqatay intoo kale ah mid ka mida ma haystaan meelay wax ku bartaan